halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis labaatanka bisha ogost sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka waxaana si wada jiray idaacaddeedan kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweyne xasan sheekh oo diiday baaqii beesha caalamka ay shalay ka soo saartay mooshinka waxaanay sheegeen in soomaalida loo daayo inay arrimaheeda ka tashato cid walba oo maaragtay mataqaana gacan hasiisana waan u mahadcelinaynaa laakiin ma noqon karto macnaha wax waliba macnaha oo soomaali ay maaragtay mataqaana maanta kusaysa waan maaragtay annagaa idiin hagaajinaynaa
waxaa kaloo aan dhegaystayaal idin haynaa magaalada gaarisa oo uu ka dhacay dibadbaax lagu dalbanayo in wax looga qabto dhibaatada waxbarashada ah ee gobolka ka taagan koox taabacsan kooxda daacish oo sheegata mas-uuliyadda qaraxa maanta lala eegto ee xarunta amniga masar ee magaalada qaahira madaxweynaha burundi oo maanta si lama filaan ah loogu dhaareeyey xilka madaxtinimada ee dalkaasi dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiye iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii caalamka kooxda askarta islaamiga khalifeed oo xiriir lale kooxda daacish ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda qarax bam gaari lagu soo xiray oo ka dhacay duleedka dhismo ay leeyihiin ciidamada amniga ee magaalada qaahira gelinkii hore ee maanta oo khamiisa kaasi oo ay ku dhaawacmeen dhowr qof saraakiil maxalliga ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan lix boliisa ay ku jiraan dadka wax ku noqday qaraxaasi oo burburiyey dhismahaasi oo muraayadaha burburkana ay gaareen deegaanka ku dhow ee shubra dad goobjooga ayaa waxay sheegeen in nimanka qaraxa geystay ay soo dhigeen gaari bannaanka dhismaha ka hor inta aani ku baxsan baabuur kale iyadoo qaraxaasina laga dareemay caasimadda sida laga soo xigtay warbaahinta bulshada kooxda daacadda waa daacish ee gobolka sinai ayaa waxa ay ku muujiyeen twitterka in weerarkaasi ay ka dambeysay falaagada ayaa waxa ay dishay boqolaal iyo dad kale oo rayada tan iyo intii militarigu ay xukunka ay ka faramuruujiyeen madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ayaa gantaallo isku idaarsaday xuduudda dhinaca bari ee waddamadaasi mas-uuliyiinta xukuumadda siolna waxa ay sheegeen inay tani tahay qalalaasihii u dambeeyey dhinaca xuduudda oo hadda soo laba kaclaysay wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegaysa in dhacdada ay bilaabatay markii kuuriyada waqooyi ay madaafiic ku riday goobo militari oo ay kuuriyada koonfureed leedahay kuuriyada koonfureed ayaa kaga jawaabtay in ay bilowdo in daraasiino gumucyo militari ah oo ay dherarkoodu gaarayaan boqol konton iyo shan milimitir ay ku ganto waqooyiga sida ay sheegtay wasaaraddu wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ayaa tabisay in gantaaluhu ay u muuqdeen in ay ku habsadeen goobo waa goob buuraleya oo ku dhow saldhig militari oo ay koonfurtu leedahay oo ku yaala magaalada la yidhaahdo yonjin oo lixdan kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta caasimada siyool lama sheegin inay cid wax ku noqotay gantaalahaasi iyo in kale
saraakiisha dalka thailand ayaa waxay sheegeen in qaraxii toddobaadkan ka dhacay magaalada bangkok ay ku dhinteen dhowr qof laga yaabo inay qorsheeyeen ugu yaraan toban qof oo ay ku jiraan qaar ajnabi ah laakiin aanay aaminsanayn in ay geysteen koox argagixiso oo caalamiya afhayeen u hadlay militariga haya talada dalkaasi colonel winthai savaria oo ka hadlayay telefishinka ayaa wuxuu sheegay inaanay haatan u muuqan dhacdadani mid xiriir la leh argagixiso caalamiya colonel savaria ayaa intaasi waxa uu ku daray in dadka shiineeska ah aanay ahayn kuwo loola jeeday laguna bartilmaameystay weerarka goobta lagu cibaadaysto ee la yidhaahdo erowan oo ah goob caan ah oo ay tagaan shiineeska iyo weliba dad dalxiisayaal oo ajnabigana ay ku sugnaayeen dowladda tailan ayaa arbacadii waxay soo saartay warqad lagu soo xirayo na la rumaysan yahay in weerarkaasi uu ka dambeeyey iyadoo qofkii gacan ka geysta ama keena warar ninkaasi la xiriira soo qabashadiisana lagu abaal mari doono siddeed iyo labaatan kun oo dollar
mas-uuliyiinta qaramada midoobey ayaa ka digaya suurtagalnimada macaluula ka dhacda dalka yemen iyada oo sheegtay in heerka dhibaatada ka jirta wadanka uu khilaafku hareeyay ay tahay mid aan la saadaalin karin hadal uu soo saaray barnaamijka hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa lagu sheegay in tirada dadka ay cunna xumida ku haysato dalka yemen ay hadda kor ay ku dhowdahay ilaa iyo saddex iyo toban milyan amaba shantii qofba mid guud ahaan dadka wadanka ku dhaqan digniintan ayaa timid iyadoo ay jirto warar cusub oo sheegaya in ay jiraan rabshado khamiistan maanta ah ayaa weerar loo adeegsaday bambaano waxa uu ka dhacay duleedka xafiiska duqa magaalada ee magaalada dhinaca koonfureed ku taalla ee cadan kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan afar qof dhaawacna uu kasoo gaaray toban kale sida ay sheegeen saraakiishu xogayaha waa xoogaga la safan dowladda ayaa dib ugala wareegay magaalada cadan fallaagada xuutiyiinta bartamihii bishii julaay kuwaasoo xoog ku qabsaday caasimada iyo goobo kale oo ay ku jirto caasimada sanca bishii maaj
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee muushinka ka keenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hor yimid baaqa wakiilada beesha caalamka ah ay ku baaqeen in la joojiyo muushinkaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid burburinayo dadaalada nabadda xildhibaanadaasi ayaa sheegay in muushinkaasi aanu waxba burburinaynin balse uu waxsaxayo islamarkaasina ay ka go'an tahay inay sii ambaqaadaan howlaha muushinka maxamed ismaaciil shuuriye waxa uu ka mid yahay xildhibaanada muushinka keenay wuxuuna u warramay maxamed cabdi sandheere oo jooga washington waxa weeye war-saxaafadeedka shalay ka soo baxay bulshada caalamka waan soo dhaweynaynaa wax allo wixii macnaha beesha caalamka ee soomaaliya waxtar u ah laakiin annaga waxaan u aragnaa in waxyaabihii shuruuda annaga noo ahaa in lagu xadgudbahayo waxaan jeclay in arrintan annaga ay nagu ixtiraamaan beesha caalamka mooshino kan ka hor waa laga geeyey maaragtay xukuumaddii oo sadri wasaarada maarata mataqana mooshinaa laga geeyey kana kii muu lamid yahay marka waxaanan aaminsana annagona xalisan karno marka waxaan doonaynaa annagoo beesha caalamka aanna eedeyneynin oo runtii aan uga mahadcelinayno soomaaliya waxay u qabteen laakiin markay imaado arrimaha macnaha mataqaan baarlamaanka iyo garsoorka dalka markay timaado in annagu aan xalisan karno arrintaas marka waxaan jeclaan lahayn in naloo daayo annaga oo oo annagu aan noqono dad iyo dal dowlad xor oo waxooda macnaha ku xalista sharcigooda waan gartay qofku wuxuu xor yahay marka wixiisa oo dhan isaga uu maamulanayo hadday noqoto dhaqaale siyaasad arrimo bulsho wax walba halkasey u eg tahay xitaa sidai aad dowladda u maamulayseen weli waxaad kaga jirtaan tababaro iyo in laydin baro xirfadaha sida dowlad loo maamulo marka waxyaabaha ay ku doodaysay bulshada caalamka waxaa ka mid a inaan la dhisin hay-adihii dowladda ee qaban lahaa hawsha dowladnimo waxaana caddaatay in xilliyo isxigxiga in isqabsiga dowladdu uu wakhti badan lumiyo bulshada caalamkana kharash badan baa ka gelaya ee arrinta soomaalida marka miyana waa keen inaad doonaysaan wax aada u adag inaad inaad heshaan
horta arrintu hadday noqoto waanad caawinaa macnaha mataqaana de wax walbana annaga maaragtay idin yeerinayna arrintaas waa laga qurux badan yahay annagu dhib uuna soo gaaray cid walba oo maaragtay mataqaana gacanna siisana waan u mahadcelinaynaa laakiin mid ayadu lama yeeli karo ma noqon karto macnaha wax waliba macnaha oo oo soomaali ay maaragtay mataqaana maanta khusaysa waan maaragtay annaga idiin hagaajinayna marka waxa weeye annagu runtii waan ku filannahay shuruuda hadda aan haysano inaan ku xalisano dhibaatooyinkeena iyo broblemadeenna maxkamadduna way shaqaynaysaa waa maxkamaddii annagana dhaarisay madaxweynaha dhaarisay xukuumadda dhaarisay maxkamaddii way jirtaa wayna shaqaynaysaa marka waxaan ku kalsoonnay annagu dadkan u sheeganaya beesha caalamka inaan ku filan lahay inaan annagu xallinno sidaan horey ugu xallin jirnay robleemada annaga siyaasadeed waan gardan in yar dib u noqonno arrinta keentay inaad mooshinkan keentaan waxaad dhowr mar ku sheegteen inay tahay musuq maasuq uu madaxweynuhu sameeyey haddaad dhegeystayaasha u caddaysid waxa uu musuq maasuqaas yahay
waxyaabaha lagu soo oogay madaxweynaha oo ku soo ognay ma aha macnaha musuq maasuq keliya ma aha waxaa weeye shuruucdii dalka qodobo kamida oo dastuuriya ayuu ku xadgudbay sidaa aragteenna sagaal bej ayaan kusoo koobnay arrintaasna waa arrin laga soo baraandegay looyaro ay macnaa mataqaana soo diyaariyeen muddo socotay waa arrin macnaha mataqaana cadaymahooda loo hayo hadday noqoto corruption hadday noqoto shuruuc la jebiyo oo sharci uu sameeyey madaxweynaha oo qodobka ugu horeeya oo ah inuu iska samaystay sharci annaga aana soo marin baarlamaanka oo uu dad ku toogan hayay hadday noqoto macnaha federalismkii oo runtii asna meel fog hadda ka sii dhacaya marka corruption keliya ma aha waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa kalsoonida aad ku qabtaan in mooshinkiinan uu shaqaynayo oo sida aad u doonaysaan uu u dhacayo kalsooni badan baan ku qabnaa baarlamaanka soomaaliyeedna runtii waxaa weye wuu bislaaday xilligan muddo maarata mataqaan arrimaha isqaqabsiga iyaana waa kusoo jirnay baarlamaanka waxaan aaminsannahay aqlabiyadiisa in arrintan ay wada qabaan waa suurtagal in xildhibaano qaarkood oo aan badnayn baan aaminsannahay inay arrintan kolley kasoo horjeeda waana arrinta dimuqraadiyadda waa sax weeye waan soo dhaweyneynaa annagu waxaa weeye madaxweynaha inuu isdifaaco baarlamaanka arrintan cod la geliyo ayaanu macnaha asalka u soconna taas ah
kaasina waxa uu ahaa maxamed ismaaciil shuriye oo ka mid ahaa xildhibaanada mooshinka soo gudbiyey wuxuu u warramayey maxamed cabdi sandheere
dhinaca kalena aqoon-yahano badan ayaa soo dhoweeyey hadalka beesha caalamka ee ay ku sheegeen in mooshinka uu burbur keenayo aqoon-yahanadan waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi wariyaha v o a ee nairobi yaasiin ciise wardheere ayuu noo warramay markaana waxay iigu muuqataa taladay soo jeediyeen inay tale macquula ay tahay oo ay leeyihiin haddii waddankii sanad qura ay ka harhsan tahay doorashadii madaxweynuhu hadda la ridaa qalalaaso badan iyo dhibaato badan buu keeni karaa marka waxaay soo jeediyeen in runtii madaxweynaha loo daayo wakhtigiisa inta ka hadhay iyadoo macnaheedu ahayn in madaxweynaha la saaciidayo la leeyahay howl fiican baad qabatay ama howlo wanaagsan baad qabatay laakiin waxa weeyaan dhibaatadii keeni karto baa ka darnaan karta haddaan waxa maaragtay la xaliili karo marka waa ra'yi wanaagsan waana arrin aan soo dhoweynan doctor cabdiraxmaan laakiin xildhibaanadu waxay ku doodayaan waxyaaba aan loo dulqaadan karin oo muujinaya saddexdii sane ee hadda xasan uu hogaaminaya waddanka in dib u dhac weyn yimid ammaankii aan wax laga qabanin islamarkaana waxyaabo badan oo dastuuri ahaa uu ka hor yimid arrimahaasna inaan ka noqonayno naguma jirtay leeyihin waayo soomaaliya soomaaliya iskale beesha caalamku inay wax noo fududaysa mooyaane waxba nooma yeelin karto marka haddii ay diidaan ka war
runtii waxa weeyaan xildhibaanadu waxa aad moodaa mar dambe oo xeedhihii fandhaalka la dhaceen oo aad inay hadda hambaabarayaan baad u malaysaa marka intay hadda hambaabarayaan maxaa saddexdii sannadood ay joogeen ee arrimaha soomaaliya wax uga qaban waayeen madaxweynaha iyo baarlam ra-iisul wasaaruhuba iyakaa ka quwad badan oo marka inay u yeedhaan xukuumadda oo arrimaha kala hadlaan weli intaan ka warqabo kulma anigu waa khaldanaan karaa weli ma arag xildhibaanadaas oo intay dowladda u yeedhaan arrimaha waaweyn oo siyaasadda soomaaliya kala hadlaya oo odhanaya waa inaga maaragtay waa saluugannaas aad wax u qabataan marka iminkana waxay leeyihiin annaga dadkii badbaadadii iyo dantii soomaaliyeed heenay marka sidaa darteed madaxweynuhu haas casilo marka inkastoo madaxweynuhu khaldaad ku sheegto o dhan ay run yihiin maxay wax uga qaban waayeen intii hore oo dhan marka waxaan u arkaa runtii hadday doonayaan in ay hadda badbaadiyaan ummadda soomaaliyeed oo hawshii loo igmaday ay runtii wax ka qabtaan waa in ay runtii hadda sanad ka hadhsan waa muddo ku filan oo la qaban karo howlo fara badan marka howlaha hadda artid waa ku maxay noqon karaan howlahay qaban karaan wakti yar weeyaa la leeyahay howlahay qaban karaan waxaa ka mid a horta waddanka weli ma jirto maxkamad dastuuriya marka waxaa loo baahan yahay sida ugu dhaqso badan oo bil ama laba bilood gudaheed in ay iyakoo maaragtay wada jir ah oo xukuumadda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo baarlamanka oo dhan in ay raadiyaan dadka garyaqaanta ama dadka ugu wanaagsan soomaaliya iyo dunidao dhan jooga dad lagu wada kalsoon yahay oo sharaf leh oo danta soomaaliyeed doonaya guddigaas maaragtay ku saabsan maxkamadda dastuuriga ah la sameeyo waxaa kale ay ku xijin karaan oo iyaduna muhiim ah oo laga seexday oo wada qaban karaan iyakoo wada jir ah inay sameeyaan guddiyaashii doorashada ahaad oo madax bannaan oo waxaa hadda layska soo dhoobdhoobay oo ruya aan ahayn runtii guddiyaal madax bannaan oo siyaasad ahaan dad loo keentay hadday rabaan ummadda soomaaliyeed iyo dunidao dhan inay u riyaaqdo oo ay soo dhoweyso waxay qabanayaan oo ay rabaan inay wax qabtaan guddiyaasha ha sameeyeen tii doorashada tii xuduudaha iyo tii la xiriirtay iyaduna garsoorka hadday guddiyaasha qabtaan kalsoonida dadkaas soo noqonaysa taasi kor waxay u qaadaysaa marka la gaadho sanadkan soo socda kun iyo lix iyo tobanka in sida qaababkay wax u dhacayaan ay jiraan hay-ado iyo dad madax bannaan oo dowladda saxi karta hadday khalad sameeyaan marka kalsooni bay dadka siin kartaa laba gooroo hore ayay sidaan oo kale u keeneen mooshin impeachment ama madaxweynaha ay xilka kaga qaadayaan waxaanay ku doodayaan beesha caalamku inay soo faragelisay oo ay jilbaha iyo lugaha u qabatay oo ay arrintaa yeeleen markana ay ka soo taagan yihiin ma dhici kartaa marka haddii ay ku adkaystaan wax tallaabaa oo adag oo laga qaadi karo haddiiba beesha caalamkii sidaad adiguwa tilmaantay go-aan midaysan ay soo wada saareen oo marka waxaad oo wax ujeedaa cula qabatayn iyo wax la mida iyo maxay xayiraad ugeed ma hadal bay ku- arrintu ku ekaanaysaa mase wax action ay qaadi karaan bay kulanta runtii haddaad eegtid eh, beesha caalamku waa ay adag tahay inay wax eh, baarlamanku waa dad ummadda soomaaliyeed ka wakiila marka way adag tahay iyokoo kale mana dariiq uma furna ay eh, maxaanku dhahaa hadday cunaqabatayn iyo wax kale ay samayn karaan marka waxa ay soo jeedin karaa uun waxa la yidhaaho maaragtay inay eh, eh, tala- talhaan u soo jeediyaan oo leeyihiin annaguna eh, dhin- dhi- dhinacayaga maaragtay wixii tabartayadan dhaqaalaha wadankii wax laga qaban lahaa marka waxa weeyaan eh, jaaniska ay haystaan oo kale waa xagga dhaqaalaha iyo maaragtay arrimahaasay maaragtay iyaku ay door ka ciyaari karaan laakiin arrimo kaloo intaa dhaafsiisan oo xagga siyaasadda ay maaragtay waxaa loo arkaa inay faragelis maaragtay eh, aan eh, mada- dowlad madax bannaan oo ku sameynayn
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo ka mid ah aqoon-yahano soomaaliyeed oo soo dhoweeyey hadalka beesha caalamka ee ay ku sheegeen in mooshinka ay soo rogeen baarlamaanka ama ay soo gudbiyeen baarlamaanka oo burbur keenayo waxa uu magaalada nairobi ugu warramaya wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
sagaal iyo labaatan
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada gaarisa waxaa maanta ka dhacay dibadbax dadka ay magaalada ka dhigeen kaasi oo ay ku dalbanayeen in dowladdu ay wax ka qabato amni darrada gobolka oo saamaysa waxbarashadii dugsiyada dibadbaxaas waxaa soo qabaqaabiyey dadweynaha reer gaarisa iyo hay-ado maxaliya waryaheena v o a maxamed faarax shire ayaa warbixinta noo soo diray
mudaaharaadayaashan ayaa dhammaantood waxay ku qaylinayeen erayo ka dhan ah dowladda dhexe iyo dowladda garissa county taasoo ay ku sheegeen in ay ka gaabinayaan wax ka qabashada arrimaha ammaanka ah gobolkan iyo weliba tacliinta arrimaha sida xoogga ay dadkan mudaaharaadayaasha boorarkooda ka muuqatay xoogga u saarayeenna waxaa ka mid ahaa tacliinta gobolkani oo ceel kusii dhacayso faadama kinsi oo ka mid ahayd dadkii mudaaharaadkan soo abaabulay ee horkacaysa iyo idaacadda v o eda waxay oga warantay dareenkeeda ku aadan mudaaharaadkan ay soo qabanqaabiyeen waxaananu ka bannaan baxayna macalin la'aanta jirto ga- ma- gobolka north eastern arintana gaariska dhex kama dhacahayso waxay ka dhacaysaa wajeer waxayna ka dhacahaysaa mandheera waxaana rabnaa dowladda inay culeys ay saarto annaga aruurtayna argagaxiso ma aha aruurtayna tacliin bay rabaan iskuullada waxay u furan inay tacliin joogaan haddiiba shaqaalaha kaleo dowladda ay wadanka joogaan eh, gobolka eh, waqooyi bari ay joogaan ma ogno sababta macalimiin kale ay u tegahayaan marka dowladda waxaan ka dambaysaa dowladdaana eganayto u soo bannaan baxna inaan tusno arrintan inay arrin fudud ay ahayn ay culays taho magaca isheed magaca abdiciis haye cabdicasiis maxaa u mudaaharaadaysaan anu ma aragna macalin Macalin u baahan tihiin?
Haa, macalin badan aragna macalimaad weyn nala joogaan haye waa tahay haye adiguna yaa sida yaasir Haa.
haye macalin la-aan macalin yana noo joogaan haye waxaan rabnaa inaan kenya aan nahay laakiin gacan bilxis nagula hayo ee, sideed bilood carruurtaana weli ay akhrisan maantana imtixaan laga qaadi rabo marka waxaa weeye arrinta ayada ayaan qalad u aragnaa waxaan u damadaharaadeynaa macalin la-aantana haysato gobolka north eastern province waana ka soo horjeednaa arrintaas aad baana oga xunnahay mudaaharaadayaashana ayaa qoraal dheer ah waxay u gudbiyeen madaxweynaha madaxweynaha dalkani kenya taasoo ay usii marsiinayaan guddoomiyaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya mudane ambasadar maxamuud saalax oo ay ku sheegeen in ay doonayaan in dowladdu ay tallaabo ka qaado go-aamada ay dadka gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya ay ka soo saareen sugidda ammaanka waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha kale ee bulshada oo ay dhammaantood ku eedeynayaan in ay dowladdu ka gaabinayso maxamuud saalax oo dadkii la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go-an tahay wax ka qabashada sugidda ammaanka iminkana ay jiraan galaangal ay ugu jiraan in macalimiinta gobolkani ka hulaalay ay dib ugu soo noqdaan waa la isiiyey memorandumka waa la isiiyey oo ka hadlaya dhibaatada ka taagan tacliinta gobolka waan qaabilay waana gudbinay ilaa madaxtooyada kenyaan gudbinaynaa insha allahu tacaala arrimahan waa arrimo culus waa arrimo murugo badan xagga tacliinta ma dhici karto inay ardaydeeni carruurteeni ay ahaadaan yani tacliin la-aan insha allah waan ku dadaalaynaa inaan soo celinno macalimiintii ilaa iyo laba kun oo macalimiin ah oo ah kuwo inta badan ka imaanayay gobollada kale ee dalka ayaa dib oga hulaalay dalkani gobolkani waqooyi bari taasoo ay ku sheegeen in cabsi ay ka qabaan kusii sugnaanshaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya maxamed faarash shire v o a garisa
aad ayuu mahadsan yahay maxamed faarax shire qarax loo adeegsaday gaariga ayaa maanta lagu weeraray xarunta wasaaradda amniga ee dalka masar ee magaalada qaahira qaraxan ayaa waxaa sheegtay koox islaamiyiin ah oo xiriir la leh ururka daacisha ee siiriya iyo ciraaq warbixintan waxaa magaalada qaahire ka soo diray waryaha v o a xuseen saxnuuni sagaal iyo labaatan qof oo masaariya ayaa dhaawacmay kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lala egtay dhismo ay leeyihiin amniga qaranka ee waddankani oo ku yaala deegaanka shubrulkhayma ee waqooyiga magaaladan qaahira wasaaradda caafimaadka dowladda masar ayaa xaqiijisay dadka dhaawacmay inay ka mid yihiin lix ka tirsan ciidamada amniga ee waddankani warmurtiyeedka kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey ilaa iyo hadda inaysan jirin wax geeri ah islamarkaasina dhaawacyada lagula tacaalayo isbitaallo ku yaala magaalada caasimada ah ee qaahira sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda dalkani ayaa sheegtay in qaraxa uu ka dhashay ka gadaal markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey darawalkii uu waday uu kaga tegay afaafka hore ee dhismaha amniga qaranka dowladda masar kadibna uu ku baxsaday mooto daba socotay gaarigaasi tiifiga qaranka masaarida ayaa xaqiijiyey in qaraxa uu burburiyey afaafka hore ee dhismahaasi iyo dhismayaal kale oo ganacsi ah oo ku yaala halkaasi ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman ayaa lagu arkayay ayagoo gaafwareegaya meesha qaraxa uu ka dhacay waxaana la xidhay dhammaan waddooyinka soo gala halka qaraxa uu ka dhacay koox magaceeda ku sheegtay ururka daacisha ee garabka dalkani masar ayaa isla maanta sheegatay inay ka dambeysay qaraxa ka dhacay shubrulkhayma ee waqooyiga magaaladan qaahira labadii sano ee ugu dambeysay dalkani masar waxaa ka jiray qaraxyo lala eeganayay ciidamada iyo dhismayaasha dowladda kuwaasoo ay ku geeriyoodeen tiro badan oo ka tirsan ciidamada waddankani qarax maanta gilgilay waqooyiga qaahira ayaa imaanaya xilli maalmo sii horeysay madaxweynaha masaarida cabdulfataax al siisi uu soo saaray qaanuun cusub oo lagula dagaalamayo kooxaha argixisada ee waddankani xuseen saxnuuni
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ah ee v o a ee washington kuuriyada koonfureed iyo kuuriyada waqooyi ayaa maanta madaafiic isku weydaadsaday xajka labada dal u dhexeeya wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaa waxay sheegtay in xukuumadda pyongyang ay madaafiic ku soo garaacday goobaha militariga ee kuuriyada koonfureed xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee yonhab ayaa iyaduna sheegtay in gantaalada kuuriyada waqooyi ay ku dhaceen meel buuraley ah xafiiska madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in uu madaxweynuhu la kulmayo golaha sare ee ammaanka qaranka ee dalkaasi si arrintani looga arrinsado xiisadda u dhexaysa labada dal ayaa sii kordhay kadib markii bishii hore ay dhulka lamadegaanka ah ee hubka ka caagan ee u dhexeeya labada wadan ay miina kula qaraxday askar ka soo jeeda kuuriyada koonfureed waxaana ku dhaawacmay laba askari oo kuuriyada koonfureed ah dowladda kuuriyada koonfureed ayaa ku eedeysay kuuriyada waqooyi inay tahay iyadu cidda miinada halkaasi ku aastay dowladda kuuriyada koonfureed ayaa dabadeeta waxa ay bilaabeen inay xadka ku rakibaan codbaahiyayaal sii gudbiya fariimo ka dhan ah kuuriyada waqooyi tallaabadaasi oo ahayd mid labada dal ay hore u joojiyeen sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii kuuriyada waqooyi ayaa codsatay in kuuriyada koonfureed ay joojiso baahintan iyadoo uu ku hanjabtay in ay tallaabo militari qaadi doonto waxaanay isniintii iyaguna soo rakibeen codbaahiyaal ay ku rakibeen dhinaca kale ee xadka
aadan ayaa xuseen barre aadan ayaa soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsanayd kuuriyada koonfureed oo sheegtay in kuuriyada waqooyi ay gantaal ku soo tuurtay xadkeeda halkaad nagala socotaanna waa washington haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan codka macaan fanaanka haliyey dadka weli dhegihiina kasii sharqamaya waxay ahaayeen labada fanaan ee faraxiyo fiska iyo ciidaruus haliyey halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsanna idaacadda galabnimo oo qodobada idinku soo maqanna ah ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka burundi oo maanta si lama filaan ah loogu dhaariyey xilka madaxtinimada ee dalkaasi waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii aqoonta caafimaad xambaarsaneed ee dhakhtarka weydiiya oo uu ila garab fadhiyo ibraahim xasan daandurey iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
koox islaamiya oo xiriir la leh kooxda daacish ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda qaraxa bom gaari lagu soo xiray oo ka dhacay duleedka dhismadaha wasaaradda amniga ee dalka masar ee magaalada qaahira maanta oo khamiisa kaasi oo ay ku dhaawacmeen dhowr qof saraakiil maxalliga ayaa sheegay in ugu yaraan lix boliis ay ku jiraan dadka wax ku noqda qaraxaasi oo burburka muraayadahana laga dareemay oo ay gaareen deegaanka ku dhow ee shubra dad goobjoog ah ayaa waxay sheegeen in nimanka qaraxa geystay ay soo dhigeen gaari bannaanka dhismaha ka hor inta aanay baxsan iyadoo qaraxaasina laga dareemay caasimadda qaahira sida laga soo xigtay warbaahinta bulshada
kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ayaa gantaallo isku idaarsaday xuduudda dhinaca bari ku taalla ee labadaasi wadan u dhexaysa mas-uuliyiinta xukuumadda siyolna waxa ay sheegeen inay tani tahay qalalaasihii u dambeeyey ee dhinaca xuduudda ee hadda soo laba kacalaysa wasaaradda difaaca kuuriyada koonfureed ayaa sheegaysa in dhacdadani ay ka bilaabatay markii kuuriyada waqooyihi ay madaafiic ku riday goobo militari oo ay kuuriyada koonfureed leedahay kuuriyada koonfureed ayaa kaga jawaabtay in ay bilowdo in daraasiino gumucyo militari ah oo ay dherarkoodu gaarayaan boqol konton iyo shan milimitir ay ku ganto waqooyiga sida ay sheegtay wasaaraddu wakaalada wararka ee kuuriyada koonfureed ayaa tabisay in gantaaluhu ay u muuqdeen in ay ku habsadeen goob buuraley ah oo ku dhow saldhigga militari oo ay koonfurtu leedahay oo ku yaala magaalada la yidhaahdo iyagoon jiin oo lixdan kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta caasimada siyool saraakiisha dalka tailand ayaa sheegay in qaraxii toddobaadkan ka dhacay magaalada bangkok oo ay ku dhinteen dhowr qof laga yaabo inay qorsheeyeen ugu yaraan toban qof oo ay ku jiraan qaar ajnebi a laakiin aanay aaminsanayn in ay geysatay koox argaxiso caalamiya afhayeen u hadlay militariga hay-atalada dalkaasi colonel winthay severy oo isagu ka hadlay telefishinka dalkaasi ayaa sheegay inaanay dhacdadani u muuqan mid xiriir la leh argaxiso caalamiya dowladda tailand ayaa arbacadii waxay soo saartay warqad lagu soo xerayo na la rumaysan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyey iyadoo qofkii gacan ka geysta ama soo sheega war la xiriira qabashada ninkaasi lagu abaalmarin doono siddeed iyo labaatan kun oo dollar
mas-uuliyiinta qaramada midoobey ayaa ka digaya suurtagalnimada macluul ka dhacda dalka yemen iyada oo sheegtay in heerka dhibaatada ah ka jirta wadanka uu khilaafku hareeyey ay tahay mid aan la saadaalin karin hadal uu soo saaray barnaamijka hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa lagu sheegay in tirada dadka ay cunno xumida ku haysato dalka yemen ay hadda ku dhowdahay saddex iyo toban milyan amaba shantii qofba mid guud ahaana dadka waddanka digniintan ayaa timid iyadoo ay jirto warar cusub oo sheegaya in ay jiraan rabshado khamiistana maanta ah ayaa weerar loo adeegsaday bambaano waxa uu ka dhacay duleedka xafiiska duqa magaalada ee magaalada dhinaca koonfureed ku taalla ee cadan kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan afar qof dhaawacna uu kasoo gaaray toban kale sida ay sheegeen saraakiishu
halkaa dhegeystayaal welin nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington madaxweynaha dalka burundi pierre inkurunziza ayaa maanta si lama filaan ah loogu dhaariyey xilka madaxtinimada ee dalkaasi taasi oo laga soo hormariyey lix beri ka hor wakhtigii markii horeeto loo qorsheeyey in dhaarta madaxweynaha ay dhacdo jamaal cusmaan ayaa warbixintaa soo jeedinaya xafiiska madaxweynaha ayaa maanta ku dhawaaqay munaasabadaasi deg dega ah madaxweyne pierre inkurunziza ayaa la doortay kow iyo labaatankii julaay markiisii saddexaad iyadoo markii uu sheegay mar kale inuu xilkaasi u tartamayo ay sababtay qalalaaso siyaasadeed mucaaradka dalkaas ayaan doorashadaasi ka qaybgelin iyagoo sheegay in xaaladaha ay doorashadaasi ku dhacaysay aysan ahayn mid sababaysa in doorashadu ay u qabsoonto si xor oo xalaal ah iyo inay noqoto doorasho dhammaystiran markii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay bishii abril inuu mar kale tartami doono ayaa arrinkaasi waxaa ka dhashay iskuday afgembi iyo toddobaadyo qalalaase siyaasadeed taasoo sababtay inay dhintaan in ka badan boqol ruux haddaba maxaa lagu micnayn karayaa in madaxweyne inkurunziisa sidan loo caleema saaro waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiwahaab cabdisamed oo ah cilmibaare madax bannaan oo ku sugan nairobi runaaantii ninkani waxa weeyaan wuxuu samaynayaa dowlad caalamka aan aqoonsanayn wuxuu samaynayaa dowlad micnaha wadamada gobolka aysan aqoonsanayn wuxuu samaynayaa dowlad yani wuxuu kasoo baxay doorashada laakiin la diiday ayuu kasoo baxay marka ma filayo micnaha inay micno badan samaynayso inuu maanta isaga la daarsho dowlad uu sameeyo iyadoo mucaaradka ay banaanka ka joogaan iyadoo african union ay diidan yihiin oy leeyihiin maar dowladdan anigu aqoonsan mayno iyadoo caalamka ku diyadiidsan yahay iyadoo wadamada jiiraanka inay isku dayan hadoo jira xaliya arrintan xalinlayihiin marka ninkan waxa weye waa nin keliga isboqaya wey asaa keliga istirhayo isboqaya marka taas ay ka dhiganta macnaha waxa weye heshiiskii caruusha in maaragtay waxba usan ka jirin wadanka uu sii kala qaybsamayaa ciidamada micnaha boqolkii konton waa tusi boqol konton waa huti way sii kala baxayaan dalku wuxuu dib ugu noqonayaa dagaal sokeeye taa ayay ka dhigan tahay dadka dhaleeceeya ayaa dib u doorashada inkurunziza ku micneeyey inay tahay mid waxyeelaynaysa dastuurka iyo heshiiskii caruusha kaasoo lagu soo afjaray dagaalkii sokeeye ee saddex iyo toban sano ka socday waddanka burundi maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi burundi ayaa u xukmisay madaxweynuhu inuu tartamo iyadoo ku sababaysay arrinkaasi in markii ugu horreysay oo doorashadiisii laba kun iyo shan ay ahayd mid baarlamaanku ay isagu doorteen oo aysan ahayn mid dadweyne axaddii guddoomiyaha guddiga midooda afrika inkosazana dalamini zuma ayaa kadib kalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi burundi inay ku yeelan karayso cawaaqib daran waddanka burundi iyo dalalka la dariska ah hadalka dalamini zuma ayaa imaanaya maalinun kadib markii la dilay taliyihii hore ee milatariga dalkaasi jen bikomagu koox al aqoonsan ayaa bikomagu ku dishay aqalkiisa hortiisa caasimadda bujambuura waxaana dhimashadiisa ay daba socotaa dilkii agost labadeeda loo geystay adolf inshimirmana oo ahaa la taliyaha madaxweynaha dhinaca ammaanka warbixintaasna waxaa soo jeedinayay jamaal cusmaan halka aad dhegeystayaal weli naga dhegeysanaysaana waa washington
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa labaatanka bisha agost sanadka laba kun shan iyo toban idaacaddana waxaa idin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo ibraahim xasan daandurey haatana waxaad kusoo dhowaataan xubinta dooda gaaban uu magaalada muqdisho kusoo diyaariyey waryaheena axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed ayaa toddobaadkani ka digtay wasaq badan oo lagu shubay xeebaha muqdisho taas oo ay sheegtay inay khatar ka imaan karto haddaba wasaqdaasi la sheegay iyo qashinkaasi lagu qubaya badda yaa mas-uuliyaddeeda iskale xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelayaa doctor xasan cabdi khaliif oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed iyo muumin cabdiraxmaan fiido ahna oday soomaaliyeed waxaana su-aasha hore aan siiyey doctor xasan walaal waad mahadsan tahay waxa weeyaan anigu waxaan qabaa cidda mas-uulka ka ah qashinka lagu shubayo biyaha soomaaliya iyo xeebaha soomaaliya waxaa mas-uulka ah dowladda federaalka soomaaliya oo qaaday xilkii badda iyo beriga soomaaliya qaaday waxa weeyaan ciidamo ayaa jira oo la yidhaahdo ciidamada marinaayo oo ciidamada badda ciidamada badda waxay u xil saaran yihiin wax kasta oo dhibaato u geysan kara biyaha soomaaliya waxa ay mas-uul ka yihiin wax kasta oo kalluunkanaga iyo kheyraadkanaga xaarufinaya ee qaadanaya ay ka yihiin mas-uul waxay mas-uul ka yihiin inay calaamadeeyaan biyaha dushooda iyo biyaha hoostooda intaba ay dhigaan calaamado muujinaya in biyahan ay ag yimaadeen maraakiibtu ay yihiin biyihii soomaaliya marka ilaaladii xeebaha oo loogu talagalay ama ciidamada ha ahaadaan oo dowladdu inay tayeyso ayaa meesha ka maqanaa leedahay waxaa weeyaan dadka qaaday xilka soomaaliya oo yidhi soomaaliyaan hogaaminaynaa soomaaliya ayaan madax u nahay dadkaas ayaa mas-uulka ah in ay maxay ahaydey ayagu kontaroolaan oo maxay ku idhahdaa ay baaraan oo ay badda ciidamadii u xil saarnaa oo wixii qashin ama wixii sulo lagu shubaya ilaaliyaan lagu shubaya inay ayagu ilaaliyaan mas-uuliyadda ayaga ayaa iska leh waa nasiib daraan qaba oo maarata way- way- way- waa kusoo laaban- waa kusoo laabanaya een, een, muumin haye bismillaah horta ciida- gobolka banaadir hadday tahay maamulka gobolka banaadir degmooyinkan dhex marmaray degmooyin qashin iska dhex yaalla waa jiraa laakiin baabuur qashin qaaday u sameeyeen meelay isugu geeyeen waa gubeen marka intaas dadaalay ka sameeyeen badda markii la yidhaahdo laakiin qashinka badda oo wasaqda muqdisho laga qaadayo lagu shubayo oo muqdisho aniga hadda ma aaminsani in bad qashinka hadda laqaa qashinka hadda ay muqdisho maamulka gobolka banaadir waa la gubaa la- waa la gubaa baabuur qaasahaa qaada mid xaafadaha dhex yaala anu waa goonidiisa laakiin kiiba la qaaday bad lama geeyo waa la gubaa waa dadaaleen nimankaas markaan fiirino qashinkan laga digayo waxaa la leeyahay wuxuu ka imaanayaa deegaanka muqdisho ama ha ahaate xeebtii liido dekedii xataa wasaaradii badda iyo dekadaha xataa qayb bay ka yihiinaa laleeyahay oo ma ilaalinaya marka kuuma muuqata miya haddii qashinkaa badda lagu ayagu waa gubaan laakiin waxaan aaminsanahay in maraakiib shisheeye qashinka soo dhigto qashinka soo soo yaaca soo badda soo raaco halkaan yimaado oo badda xaggeedu ka yimaada badda xaggeedu ka yimaadaa barkee badda wax ilaalina male maraakiib shisheeya badda ka kalluumaysata qashinka usoo qaada laakiin maamulka gobolka banaadir waa aruuriyaa qashinka baabuur ileeda qashin qaada maqaayad kasta fiiri hoteel kasta fiiri baabuurka kasoo baxaa meelay geynaya waa gubayaan mid baabuurka mashiin uu leeya waa- waa shiidaya meelay ku gubayaan marka qashinka badeena lagu soo yaacinayo wadamo kalea laga soo masaafuriyaa ilaa wax badii ilaashana male markaasa looga kusoo shuba marka xeebta muqdisho waxaa laga hadlaya xeebta muqdisho qashinku asoo soo caariyo yimaada baa mid lagu shuba ma ku jiro haye eh, professor waa maqlaysaa wuxuu leeyahay een, qashinkan waa mid oo caalami oo badaha ka yimaado waaweyn ha eh, horta waxaad moodaa ninkan waxoogaa yara toobigayga uu yara dhex gala oo aniga afkaarta aan ka hadlayay Eh, waana kuu sheegay hadda markii hore qaybtii hore aan kaga hadlayay hadalka oday igu igu bilowday waxaa weeyaan een, dowladaha eh, sunta wata ee maraakiibtooda maaragtay qashimadooda iyo maxaan ku idhahda nuclear hadday leeyihiin hadday suun chemical iyo waxaasay ku shubaan badanada badanada markay ku shubaanna kalluunka nagii baa wixii cunaya kalluunkii oo markaa infected ah ayaa xeebihii imaanaya dadkii dadweynihii soomaaliyeedna xeebihii bay ugaaranayaan kalluunkii baa dadkii cunayaan halkaas ayaa caafimaad xumo iyo maxaan ku idhahdaa eh, ummadda soomaaliya dhibaato ay horta oga imanaysaa marka awalan sida wax looga qaban karo waxaa waaye oo muhiimadda haddii lasoo koobo waxaa waaye in eh, maxay ahayd ciddii ayada tiri oo soomaaliya xilkeedaan qaadnay soomaaliya annagaa hogaaminayna annagaa maamulayna annagaa barwaaqo gaarsiinayna annagaa janno gelinayna ciddii tiri ciddaas ayaa mas-uuliyadda kooda horta qaadaysa kow ciddaas ayaa laga rabaa inay dooman iyo maraakiib iyo qalab badda lagu ilaaliyo badda biyaha salkooda iyo biyaha korkooda iyo sida xuduudaha xuduudaha naga loo calaameyn karo cidda ay saarantay horta waa dowladda ayada ma fahamti arrintan waa arrin muddo dheer soo jirtay weyaan tani waktigii burburka ilaa ay haddayna soo gaartay dowladdana hadda waxay jirtaa muddo saddex sana ay wax la jiraan afartii sana hadda lagu sii socdaa badiina weli wax lagama qabanin taas ayada waa ayaan daro marka deegaanka see loo ilaaliya muqdisho oo kale deegaanka waxa weeyaan een, waa waa deegaanka muqdisho taas waa arrimo maxay ahayd eh, territorial ah sidaan hore kugu sheegay Haye.
oo beriga ah beriga cidda ku shaqa leh berigay ku shaqa leedahay cidina waxay ku shaqa leedahay badda soo maad garan hadda annaga eedda kama saa dusha kama saari karno maxay ahayd eh, eh, eh, kuwan go- eh, beriga xakumayo sida gobolka oo kale iyo waxa weeyaan gobolka oo- ba- arri- arrimaha badda waa looga maartay eh, waa waa looga dhow yahay waxaa oga- waxaa uga dhow eh, wasaaradda eh, howlaha maraakiibta iyo khayraadka badda ayaa uga dhow waxaa uga dhow ciidamadii marinaayo eh, oo lahaa ilaalada xeebaha qaranka eh, ya haddii intaasoo dhan aan leenahay oo ciidamada ilaalada xeebaha aan leenahay ama markii Marka waxaa leedahay- dowladnimo markii la sheegtayba isla markaa xuduudka soomaaliya bi- la wada tago ee badda la tago ee la- la- ciidamo la geeyo maanta eh, kenya may tirahdeen xeebtan annaga iskale dhulka annaga iskale may dhahdeen marka mas-uuliyaddu waxay ku dhacaysaa leedahay waxay ku dhacaysaa dadka qaaday iyo soomaaliya xilkeeda annaga qaaday soomaaliya annaga janno gelinayna oo barwaaqo gaarsiinayn Haye.
dadkaasay ku dhacaysaa Eh, muumin fikirkaasi makuu muuqda adiga horta qashinka muqdisho marka la yidhaahdo een, qashinka xeebteeda laga sheegay qashin meel fog laga soo shubay waayo looga soo shubay maraakiib shisheeye lagu soo fogey muqdisho dhexteeda qashinka ah waxaan xusuustaa in baabuurtii dowladda hoose ee maamulka gobolka banaadir degmo walba hadday hotel tahay hadday maqaayo tahay hadday xaaf- xaafad tahay qashinkaas meel la isugu geeyo qolo walba meel agteeda isugu geyso ay ka qaadaan ay gubaanaan ka warqabaa aniga waa dadaaleen dhinaca kale marka waxaa laga rabaa inay dadaalaan da- hay-adaha kale ee badda ay qusayso marka dee ma filaayo marka deegaanka inuu eedda leeyahay eedda waxa iskale dadka badda shaqada ku leh markee shisheeyaa kusoo qalab shubay sidaas u timid maaxaabta haye nadaafadda sidee loo ilaalina nadaafadda waxaa loo ilaalin karaa kow dadka gobolka baraandir degan oo gacmo wada jira laysku xidho oo xeebta waardiye la dhigo maadaama ciidan laysku hadlay karo badda aan lahayn muumin maxaa marka ii sheeg yay kala qusaysaa arrintan inay maaragtay eh, qashinka waxaa lagu eedeeyey eh, dhowr hay-adoodaa la sheegay oo maamulku ka mid yahay gobolka banaadir wasaaradii badda iyo dekedaha eh, hay-ado kale waxyaaba badanaa maaragtay yaa lagu eedeeyey inay qashinkan sabab u yihiin
waxaan soo jeedinayaa gobolka banaadir waa dadaalaan oo qashinka waa qaadaan laakiin inay dadaal dheeriya sameeyaano ciidan waardiyaahe dowladda hoose kiisaa ay xeebta dhigaan meesha qashinka looga quba waajibkay ka ku ye waajib ciddii lagu qabtana waajibkeeda la mariyo intaasaan usoo jeedinaa waana dadaaleen hana sii dadaalaan marka ayagu eed ma laha leedahay oo dadaal ay ku jiraan male eed male iyagu dadaalay ku jiraan dadka eedale waa la yaqaanaa horta anigu mowqifkayga waa cadiya waana horaan kugu sheegay Eh, haddana waan kugu soo celinayaa waxa weeyaan en, horaan kugu sheegay waxaan ku yidhi maxay ahayd eh, dadka eh, territorialka mas-uulka ka ah oo dhulka mas-uulka ka ah arrimahan eh, arrimaha- mas-uuliyadda kore waad sheegtay mas-uuliyadda Hay.
haa. dadka dadka maxaa talaa Eh, dhulka joogo territorialka joogo sida ma- maxay gudoomiyaha gobolka gudo- gudoomiyada gobolka iyo beelaha xeebaha taasan dadkaasi arrintan arrin ay shaqo ku leeyihiinanba wax ay ka qaban karaan maaha arrintan waxaa wax ka qaban kara heer qaran ba wax looga qaban karaa waxaa waaye soomaaliya waxay leedahay xeeb dheer saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilo laakiin waxaa laga hadlayaa waa xeebta Muqdisho.
ay leedahay xeebta muqdisho waxaa laga digaa xeebta muqdisho oo keliya ma aha waxa maxay ahayd ee- ee dhibaatada Waxa ay- laga digaa xeebta xeebaha Muqdisho.
soomaaliya oo dhan bay haysataa marka xeebaha muqdisho wax particular ooga dhigaya arrintaas ma ay jirto waxaa waaye xeebaha soomaaliya oo dhan baa qashinkan iyo waxa lagu qubaa
muumin ugu dambeyntii inkastoo meelo badan laga fiiriyey xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay dalka annagaa leh badda annagaa leh intii nooga aadan inaan ilaashano Aan wada ilaashano waay.
aan wada ilaalashano ilaahayna aan ka baqno
waayahay aad aa mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen doctor xasan cabdi khaliif oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed iyo muumin cabdiraxmaan fiido oo loo yaqaan muumin griig ahna oday soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
axmed xasan colaad iyo xubinta dooda gaaban ee magaalada muqdisho uu kusoo diyaariyey intaas haddaanu ku dhaafno haatan aan usoo noqonno dhinacan washington iyo barnaamijyadaanu halkan ku diyaarino ibraahim xasan daandure oo inoo hayo xubinta dhakhtarka weydii waa kan
isticmaalka muqaadaraad kala duwan ayaa dhibaato xoog leh wuxuu ku hayaa dhallinyarada soomaaliyeed barnaamijkana dhakhtarka weydii ayaannu uga hadlaynaa qayb kale oo la xiriirta xanuunka dhimirka waxaana marti ugu ah dhaktar faadumo cabdimucow oo ah dhakhtar xanuunnada dhimirka ahna agaasimaha cusbitaalka lagu daaweeyo dadka qaba xanuunkaasi ee forlanini oo ku yaalla magaalada muqdisho waxaana doctor faadumo mucow marka hore ay ka hadlaysaa dhibaatadaasi iyo nuucyada muqaadaraadka ay dhallinyaradu isticmaalaan kadibna waxaa su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka hadda fara kulul waxa ku haya dhalinyarada soomaaliyeed drug addiction la isticmaalka muqaadaraadka dhaho. ilmo yar yar waxaa arkaysaa labiyo toban jir ama afariyo toban jir oo isticmaalaya drugs waxay isticmaalayaan marijuana isticmaalayaan xashisha is- isticmaalayaan wax calag la dhahoo la kariya isticmaalayaan een, eh, cirbada isticmaalayaan een, wax la dhuuqay isticmaalayaan marka iyadana dhibkeeday leedahay oo mentalka keliya ma waalna oo kuwaan draagiskan iyo muqaadaraadka iyagana dadku waa waalaan marka isbitaalka asbeyka lagu daaweeya dadka maxamed cabdi jaamac ee nairobi ku nooleen dooraysa faaduma waxaan weydiin lahaa een, dawooyinka la siiyo maxay u geysan karaan haddii qofkaas xataa uu ka caafimaado maaragtay xanuunka wax sayr infectio ay u geysan karaan intee la eg tahay
inta aan joogay oo aan arkay patient la daaweynayo wax side effect oo saas uwe wax temporary ah waa jiraan maanta iyo beri iyo camal laakiin wax oo abadiyan ah weli kuma aanan arkin waa aamina maxamed cabdiyo muqdisho joogto haa aamina ilmaha yararka oo mar walba isla sheekaysanaayo oo haddana waxbarashadoodii iyo gurigoodii iyo dhaqankoodii caadi ay u tahay cuntadoodiina ay caadi u tahay kuwaas ayaga inay xanuunka qabaan ma loo maleeyaa qof haddaad aragtid inuu isla hadlaayo waxbaa jira qof caadi intuu meel fadhiisto islama hadlaayo ama ha weynaado ama ha yaraado qofkaas yar oo iskoolkiisa aadaayo oo cuntadiisa cunaayo oo jiifanaayo oo soconaayo oo isla hadlaayo wuxuu isla hadlaayaa jira sidaan hore idinku sheegay schizophreniada iyada laftirkeeda waxay leedahay wuxuu wax khayaali u arkayaa markuu hadlaayo keligiisa ma hadlaayo waxbuu la hadlaayo annaga aynan u jeedin marka waxna waa arkaan waxna waa maqlaan marka isla hadlaayaan aada aragtaan qofka markuu isla hadlo waxbaa jira waa in dhakhtarka lala xiriiraa waa in dhakhtarka lala xiriiraa doctoresa waa maxamed cabdi jaamac nairobi waxaan ku weydiin lahaa muxuu u baahan yahay qofka bukaanka ah inta aanan xorunta la gaarsiinin maadaama oo dadka soomaalidu ay ula dhaqmaan maaragtay qofka bukaanka katiinad in lagu xiro in maaragtay qol mugdiya la iskaga xiro sabab uusan dadka maaragtay wax dhibaataa u gaarsiinin muxuu u baahan yahay qofka bukaanka dhinaca daawo ahaan inta inta la gaarsiinayo hosbitaalka ama ama xarumaha maaragtay loogu talagalay xarumihiin oo kale muxuu wax kaalmaatiya ugu sii baahan yahay ama qaab dhaqameed loola dhaqmi karaa waa runtaa soomaalida waxay ula dhaqmaan si aan qayro caadi ah laakiin markii xarumaha la keeno annaga ma xifidno daawooyin aan siinaa kalmaanto ah oo dejiyayaal ah waa dejinaa qofka isagaa degaaya laba beri gudahood wuu ku degaayaa raashinkiisaa la siinayaa daawadiisa joogtada ah ayaa la siinayaa marka sidaasaa markuu joogo muddo laba bilood bil iyo bar saddex bilood mujtamacii ayuu kusoo darsoomayaa isagoo daawadiisa qaadanaya subax iyo habeen iyo duhurba qaarna subax iyo habeen qaarna subax iyo habeen iyo duhur marka qofka dhimirka ka jiran isagana waa qof buka waa in loogu dhaqmaa sida qofka caadi ah waa in loogu dhaqmaa qofka dhimarka ka jira waa run qaar waxaa jira violence oo dadka dila qaar waxaa jira oo dadka ay jiraan laakiin waxaa jira daawooyin oo dejiyayaal ah oo dejinaya uusan dadkana dilaynin uusan qaylinaynin uusan caradaynin uusan dadna dhagaxnaynin marka daawooyinkaas ayaa la siiyaa bukaanka ku jira haatan cusbitaalka ee aada agaasimaha ka tahay tiradooda waa imisa yaase gacan idin siiya qaybta dhimirka hadda waxaa ku jira soddon rag laga qaybta haweenka ma dhisna welina ma hayno shirkad ama hay-ad gacan nagu siisa shaqaalaha waxay ku shaqeeyaan voluntary ana anigaan ad maqlaysaan voluntary aan ku shaqeeyaa marka waa sideena insha allah ilaahay inuu noo keeno hay-ad oo oo iyadana na maalgelisa oo daawooyinka iyo raashinka iyo wax walba nadaafada isbitaalka ka qabata intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey qaybta aan uga hadlaynay xanuunka dhimirka waxaana marti ugu ahayd dhaktar faadumo cabdi macow oo qaabilsan xanuunka dhimirka ahna agaasimaha cusbitaalka forlanini ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey halkaad nagala socotaanna waa washington cashe ibraahim aadan caashe cuuda ayaa garabkeyga madax fadhidan ka codsanaya qodobadii wararka ugu doorka roonaa casha aad baad mahadsantahay ibraahim mar kale ciidamada amisom ayaa sheegay in hal askari uu ku dhintay shan iyo toban kalena ay dhaawacmeen kadib markii laba bambaanooyinka gacanta ah ay ku qarxeen ciidamada amisom ee ku sugan xerada maslax ee ku taalla magaalada muqdisho amisom ayaa bogga ay ku leedahay twitterka waxa ay ku sheegtay in bambaanooyinka ay si lama filaan ah ugu qarxeen askariga dhintay amisom waxay sheegtay in shan iyo tobanka askari ee dhaawacmay ay xaaladoodu fiican tahay haatanna lagu daweynayo cisbitaalka ibraahim aad iyo aad ayaad u mahadsantahay caasha haatana dhegeystayaasheenna waxaan u kala baxaynaa heesta halkudhiggeedu yahay muumina waxaa ku luqeynaya shimaali axmed shimaali
mahimantaday waa marti iimayl madogooy magan ilaahyaad u galee
waa tahay moodkii iyada maro adna uu ku soo maray hal meelaa laydinku duugaa buu leeyahy fanaanka calaashaan hal doon baad wada saaran tihiin waana jacaylka buu ka hadlayaa fanaanka shimaale axmed shimaale ayuu ahaa iyo heesta muumina waxaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii galabnimo waxaan mar kale kulmi doonaa haddii aan laydma caawo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa waa ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim wadale sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all.